bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeenna subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah guddiga waalidiinta ciidankii tobabarka lagu qaaday dalka eritreya iyagoo mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda kaalinta uu ku leeyay soo celinta ubadkoodii la geeyey dalka eritreya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa uga mahadceliyey culmowdiinka soomaaliyeed oo go-aankay ka qaateen dagaalka lagula jiro sida uu sheegay dagaalamayaasha al-shabaab qaar ka mid a culimowdiinka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in xiriirka loo jaro dowladaha swiden iyo holand qaar ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa booqday dhowaan goobihii laga qabsaday uu ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolkaasi jubbad hoose akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda dalka kanada ayaa u magacaawday gabarh muslimada oo saxafiyad ah hay-ad lagu magacaabo la dagaalanka ka hortaga islaam naceybka dalka kanada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadii aad maqasheen kusoo dhawaada warka oo faahfaahsan guddiga waalidiinta ciidankii tababarka loogu qaaday dalka eritreya ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doorka uu ka qaatay soo celinta caruurtoodii tababarka ah loogu qaaday dalkaasi eritreya guddigan xalay shalay la qaatay kulan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaalinta uu ka qaatay in badan caruurtoodii in dib loogu soo celiyo gudaha dalka soomaaliya waxayna ka codsadeen arday inta hartay ciidamada ay ku sugan gudaha dalka eritreya in dib loogu soo celiyo dalkooda si caruurtooda ay ula qaataan waqti madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in inta maqan ay ku maqan tababarka dalka eritreya ay yihiin kuwo tababarkoodii u dhimay islamarkaana markay dhammaystaan tababarada kala duwan ee lagu talagalay ciidanka dowladda soomaaliya dib loogu soo celin doono gudaha dalka waxaana waalidiintu u sheegay in ciidanku xaq u leeyihiin in waalidiintoodu ay waqti la qaataan islamarkaana ay kala hadlaan xaaladihii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waalidiinta uga mahadceliyay dulqaadka ay sameeyeen tani markii caruurtooda tababarahaanta lagu qaaday dalkaasi eritreya waxaana u ballanqaaday inta dhiman markay wakhtigoodu dhammaado islamarkaana loo soo xiro tababarka qaran ay qaadanayaan dib loogu soo celin doono gudaha dalka soomaaliya islamarkaana ay arki doonaan caruurtooda wakhtina ay la qaadan doonaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa xalay kulan uu ku qabtay xaruntiisa magaalada muqdisho ayna kasoo qaybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada culamadiinke ka qaybgalay shirkii muddada saddexda maalmood ee ka socday ayaa waxa uu ku buuriyay go-aankii culammadu ay ka qaateen dagaalka lagula jiro sida uu yidhi dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiya yuusuf madaale oo isagu sheegay in loo baahanya go-aankan ay qaateen mar hore in la qaato islamarkaana culamadiinka ay ku mahadsan yihiin go-aankan ay soo saareen inta uu socday shirkii muddada saddexda maalmood ah uga socday magaalada muqdisho waa la cabbaaray waxaan aad iyo aada uga cudur daaranaynaa daaha aad daahdeen iyo kelmaadka faraha badnay laakiin culammada waxaan isleen beryahan ayagaa isriijinaaye bal dadka kale ha dhegaystaano waxa ay ka qabeen kulanka culammada maaragtay ha dhegaystaanaan islaynay ayadana waxaan u malaynayaa waa laidinsoo gaarsiiyey marka kulankiinnii iyo isu-umaadkiinnii waxaan u malaynayaa dadku way abshireysteen say u abshireysteenna waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo barbaarti gaashaaneed gabaygoodii iyo shiribkoodiina ra-iisul wasaare saalaxa haddii ilaahay radaa soo qaada doono asigaa waxaan ku ogeynay xoogaa inuu yahay shaacire marka waa tii uu yidhi ninkii lowla lwa'aamu lahalakat ilanaam marka haddii aan surux iyo khayr aan la helin iyo masaalix aan la helin dadku way halaagsamayaa ilaahayna waa tou leeyahay aayaddiisa qur-aanka wاctasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sidoo kale sheegay in maamulka gobolka banaadir uu uga mahadceliyay in culamadiinkaas islamarkaana isaguna uu dhaqangelin doono go-aankii kasoo baxay culamadiinka soomaaliyeed kulankaas ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka qaar ka mid a culamadiinka iyo maamulka gobolka banaadir qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee laga soo doorto degaan doorashadoodu tahay magaalada kismaayo ayaa tegay degaano dhowaanta laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaanada ayaa waxaa socodkooda ku heliyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xooga dalka ee gobolada jubbooyinka iyagoona u koergalay xaalada deegaanka janna ee cabdilee dhowaantana siday sheegeen laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab waa kan xildhibaanka laga soo doorto magaalada kismaayo isagu la hadlayay dadka deegaanka ah ay dhowaantan ciidamada xooggu ay la wareegeen halkaas meeshay ka horeysaan soo yaraha fiirina gabadhu inay markay dantinta iska tagdo cayaar meel laga tumaaya iska aadi karto ayadoon ka cabsanaysan armaa dhexda lagaaga kufsadaa armaa dhexda lagugu uleeyaa waxaa laga yaabaa dhallinyaradan iyo gabdhahan inayna weliba waxaa arag annagu waan soo gaadhnay way dhici kartaa waa wax dhici kara waxa aan la biciidsada maaha waan soo aragnay annagoon gadaashannada ka cabsanaynin hortannada ka cabsanaynin kolkaan askariga aragno banooniga markaan cayaarayna inaan aragno askari seerjita oo jidka lugaynaya banooniga intaan qabsannaanu istaagi jirnay xurmo aan u hayno hadda askarta jirta ama waa laga carari jiray hadda waxaas wuu isbedelayaa waxaad markaad waa raggaad ku carari lahaydeen markaad waxaa laysku haystaa raggan qorraxda u tuban yihiin idinka waay dowladda iyo dadka ay xukumaan waxay leeyihin dadkanagi waan xoraynaynaa canshuurahan baadee laga qaaday iyo waxaan sikada loogu yeedhay iyo gabdhahan laga kaxaysanayo carruurta laga xaraysanayo waan diidanayo carruurta inay iskuul aadaan baa la rabaa carruurta hadda magaalada iskuul ma leeda haddayna magaaladiinnu iskuul lahayn dowladdu ay rabto iskuul idiin idiin samayso inaad dowladdiinna u hoggaansantaan oo la shaqaysaan oo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland dadaalka uu gelayo afar labaatanka saac u soo jeedo iyo kan madaxweynaha ka ra-iisul wasaaraha inaad hormuud ka noqotaan baa laydinka rabaa ciidan baatihiin xoog baa leedihiin xoolihiinna maal baa laydinka cashuuri hadda waxaa naloo sheegay ceelkii in shidaa laydinku shubo xoolihiin inay bilaash ku cabbaan soo ma hadda ka hor lacag baa laydinka qaadan jiraa laga yaabaa sika xoogaa laydinka qaadan jiray nimankan meesha tagan waxba idinma weydiinayaan danihiinna iyo amnigiinna iyo caafimaadkiinna
qaybihiisii kala gedsinaa oo dhan ay wada joogaan halkan marka maanta waan hadli karaa waxaan
xildhibaanada ayaa dadka shacabku waxay ugu baaq xildhibaanada ayaa dadka shacabku waxay ugu baaqeen in la garab istaago ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa maamulka jubbaland qaar ka mid a culamadiinka soomaaliyeed ayaa ku baaqeen xiriirka loo jiro dowladaha sweden ee holland kadib markii qur-aanka kitaabka qur-aanka kariimka meel fagaare ay ku gubeen dowladda dalkii sweden ayaa iyadoo horey u fasaxday in kitaabka qur-aanka la gubo islamarkaana kuwo cunsuriyiin ayaa waxay kitaabka qur-aanka kariimka ay ku gubeen safaaradda dowladda dalka turkiga uu ku leeyahay dalka sweden holand ayaa sidoo kale iyaduna amarkaasi bixisay islamarkaana ciidankeedu ay ilaalinayeen goobta kitaabka qur-aanka kariimka ah lagu gubay waa kan mid ka mid a culamadiinka soomaaliyeed uu isagu sheegay in xiriirka loo jarayo dowladaha sweden iyo holland kuna baaqay caalamku inay arrintaasi midoobaan
waxaan leeyahay marka caalamu islaam inta ka hadashay iyo intaan ka hadlinba labadaa dowladood ganacsigooda ha la jaro yaan lala mucaamilin yaan laga weli yeelan yaan la xidhaarin safaaradahooda ururadooda dalkooda wixii ay sameeyaan halla koodoomi waxaan u baaqayaa dawalulislaam dadka islaamka iyo dowladaha islaamka inay labadaa dowladood tusiyaan islaamka kitaabka qur-aanka qiimaha uu agtooda ka leeyahay in la koodoomiyo safaarahooda in la xiro ganacsigooda in la joojiyo in dhammaan islaamku uu tusiyo kitaabka qur'aanka ee kariimka agtooda wuxuu ka joogo iyo qiimaha uu ka leeyahay iyo waxa ay rumaysan yihiin inay difaacan karaan inay difaacan karaan
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda dalka sweden ayaa iyadu waxa ay magacowday ergey kala hadli ergey ku saabsan sidii dadka islaam nacaybka ah wax looga qaban lahaa ergeygan ayaa waxa ay tahay gabarh saxafiyadda ku dhaqan dalkaasi waxaana iyadu layira- u ololeysaa xuquuqda islaamka waxaana la yidhahda doctoresa amina waxaana la sheegay in ay dowladda dalka kanada kala shaqayn doonto barnaamij ku saabsan islaam nacaybka dhowaanahanba ka hana qaaday qeybo ka mid ah gudaha dalkaasi kanada ra-iisul wasaaraha dalkaasi kanada justin ayaa waxa uu sheegay gabadhan wax badan ay ka qaban doonto isla markaana waxa uu ku baaqay dhammaan shacabka ku dhaqan dalka kanada inay gabadhan la shaqeeyaan si meesha looga saaro kooxo cunsuriyan isna- islaam nacayb ah dhowaanahanba ku soo badanay gudaha dalkaasi kanada warkii subaxnimo idaacadda dalsanoon dhageyta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel